إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وسم مرفوعا مضافا للنبي واشترط الخطيب رفع الصاحب ومن يقابله بالإرسال فقد عنا بذاك الاتصال والمسند المرفوع أو ما قد وصل لو مع وقف وهو في هذا يقل وثالث الرفع مع الوصل مع شرط به الحاكم فيه قضعا وإن تصل بسند منقولا فسمه متصلا موصولا سواء الموقوف والمرفوع ولم يروا أن يدخل المقضوع وسم بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قضعته وبعض أهل الفقه سماه الأثر وإن تقف بغيره قيد خبر والسم بالمقضوع قول التابع وفعله وقد رأى للشافعي تعبيره به عن المنقطع قلت وعكسه اصطلاح البردع بسم الله الرحمن المرفوع marfuucii ayuu mabxadkiisii kan yahay kolley anwaacdii guud ee saxiix iyo xasan iyo daciif bal tacriifkoodii iyo umuuro kuwa tacalluqsan waynu soo maray allahuma daciifka ayaa kolley waxyaalo xagga xukunkiisa ah oo way digdigaan ay meel dambe ku sheegaan jirtaa ma axkaam isaga kuba xidhan oo dee daciifkaas guud iyo anwaacda daciifkeen arki doonaba wada shamlin doono haddii la yidhaaho saddexaasi waa saddexdii si guud axaadiista ay ugu kala baxaysay bal markaa imika halkan iyo wixii ka dambeeya waxay noo bilaabmaya haddii la yidhaaho anwaac iyo qaybo iyagu saddexdaa qismi ee guud un waxyaalihii kasii hoos baxayay ama hoos kelayay ah taas baa inoo bilaabmi doonta anwaacdaa inoo bilaabmaysaana dee kuwa iyagu sifaat matniga un uu leeyahay oo xadiidku kolley waa sanad iyo matniyo matnigan sifaat uu leeyahay ah ama anwaac matni ah taas way dee waa ka mid kuwa iyagu sifaat sanadana ka mid weeye anwaacda qaarkoodna sanad iyo matniba waa la wada milicsanayaa bal markaa waxa weeye insha allahu tacaala ana iyagoo istaba socdo anwaacda ayuu inoo bilaabaya laakiin guud ahaanba anwaacda inoo bilaabmaysa imika kama hoos baxayso saddexdii qismiye guud ee waaweynaa ee saxiix iyo xasan iyo daciif laa kama hoos baxayso kolle midun bay noqonaysaa wuxuu yihi markaa naadimku raximah llahu tacaala wasami magacow marfuucan marfuuc ku magacow mudaafan wixii loo tiiriyey lilnabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam loo tiiriyey ee qowl ah ama ficila ama taqriira ama sifaadkiisii khalqi iyo khulqiba lahaa ah taas aduu kuba magacow washtarada wuxuu shardiyey alkhadiibu khadiib wuxuu shardiyey rafca saaxibi min saxaabiya ama shaksi saxaabiya koryeelkiisa uu bal markaa qowlka ama ficilka ama taqriirka adigu uu koryeelu rasuulka u isnaadiyo u tiiriyo ayuu shardiyey si magacan marfuuc loogu magacaabo halkan wuxuu beydkan sheekhu raximahu llahu tacaala inoogu tacriifiyey xadiidkan ama nowcan marfuuca ilaahaan buu inoo tacriifiyey waxaana inoogu tacriifiyey waa wax kasta oo rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh loo nisbeeyo oo loo tiiriyo oo ama qowl ah ama ficil ah ama taqriir ah amase bal waxa weeye dee xasin dee awsaaftiisii isaga sifaadkiisii koon kutubu shamaa'ilba laguma sheegay ama khalqiga ahaa ama khuluqiga ahaaba ah bal xataa hamigiisii iyo wixii uu ku hamiyeen u samayn waa umuurahaas oo dhan ee rasuulkii ilaahay loo nisbaynayo loo tiirinayo waxaa lagu magacaabayaa marfuuc baa lagu magacaabayaa annaga dee marfuucnimadana rasuulkii ilaahay ee rusbada sare lahaa ayaa waxaan loo tiiriyey loo idaafeeyey oo bal markaas tan baa marfuuc loogu magacaabay markan taan idhaahnana imika dee wax shardiyoon ahayn in rasuulkii ilaahay waxaan loo nisbaynayo o loo tiirinayo oo si magacan loogu idlaaqo la shardiyayaa ma jirto bal markaynu hadalka khabiib iska dhignay inoo dambeeya oo bal marka saa daraaddeed haddii uu dee nin saxaabiyi uu yidhaahdo qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ama rasuulka ilaahay baa saa sameeyey marfuuc waa la odhanayaa cid aan saxaabi ahayn xataa innagaba maanta oon joogno oo intaas oo azmaana iyo quruuni ay rasuulka ilaahay inoo dhaxayso haddii aan inagoon sanadkii weliba sheegin aan rasuulka ilaahay wuxu tiirinoon idhaahno rasuulka ilaahay baa saa yidhi ama sameeyey ama dee taqriirkiisii weeyo waxani iyadana marfuucin waa la odhanayaayo marka inna lama shardiyayo sanadku inuu xidhiidho oo mutasilka inoo dambeeya mursal iyo munqadic iyo mucdal iyaguna itisaal la-aan kaba yimaado inoo dambeeya intuba kol haddii la helo uun in rasuulka ilaahay arrintan ama waxaan loo nisbeeyey gaadhsiisan yihiin waxaa la odhanayaa marfuuco marka taasi waxay ka dhigan tahay marka marfuuc la yidhaaho wuxuu ka mid yahay sifaadka matniga inna sanadka la milicsan maayo sanadka xaggiisa la eegi maayo ama ha xidhiidha ama yaanu xidhiidhine wuxun baa la eegayaa matnigan halkuu gaadhsiisan yahay oo kol haddii rasuulka ilaahay uu gaadhsiisan yahay loo tiiriyo rasuulkii ilaahay markaa marfuuc baa la odhanaya bal taasba weya ee kol haddii aan idhaahno markaa mutasil iyo mursal iyo muqadic iyo wax kastaana way soo hoos gelayaan ina sanad lama shardeeyo taasna markaa macnaheedu waxay noqon xadiidkan marfuuca la odhanayaa saxiixii waa noqon karaa xasan buu noqonayaa daciif buu noqonayaa anwacdii oo dhan way ka wada imanaysaayo inay jaanib dhan oo muhim ahaayo xadiidka sixadiisa ama xasannimadiisa aan ka qaadanaynay waa xaggii sanadkiia lama shardin marka haddii la helana itisaalkii sanadka iyo siqadii ruwaadda ama cadaaladoodiiyo dabdigoodii dee xaggii kalena waa kan rasuulka gaadhsiisan cilla iyo shuduud uu ka nabad galo marfuuc saxiixu noqon ama marfuuc xasana haddii aan sanadkiba xidhiidhin ama sanadkaa xidhiidhay dad dacafaa u kuba xidhiidhayna marka iyadoo magacii aan haysanayno marfuucin uu yahay ayaanu haddana dee daciifba noqonayaayo sababtu waa xani waa sifaadka matniga uun u gaarkaa in isaga iyo kuwa inoo soo socdaaba bal intaa weeye inta uu horta inoogu tacriifiyey muxuu inoo raaciyey imaamkii khadiib khadiibno kalley waa imaam cilmigan xadiiska heer aada u sarreysa ka gaadhsiisan xagga marka la eego anwaacdiisan dabdinteeda iyo taxriirinteeda iyo ururinteeda iyo kutub udejinteed marka jaanibkaa la eegana de waa nin isaga cid kula midiba jaanibka aanay jirin taasna ay keentay sidaan sharxu nuqba kusoo aragnay xaafidkii abubakar ibnu nuqda inuu yidhaaho ruux kastoo aan tacasub iska dhowray insaaf laba yimi wuxuu ogaanayaa muxadisiintii khadiib ka dhamaysay imaka shaaric maye matniga inoo taala inuu saxaabi cidda rafcinaysa yahay waa nooc itisaal buu eegay oo saxaabi haddii uu yahay ka yidhi qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ama facala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam kada uu saxaabi yidhaaho markaa marfuuc baan odhanaynaa haddiise nin taabiciya ama ciddii ka dambaysay ay yidhaahaan qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam iyagoon waasidadiina sheegin markaa marfuuc la odhan maayo oo isagoo sifaadkii matniga inuu yahay culimada taa ku waafaqsan ayaa wuxuu soo kordhinayaa halkana in itisaal meesha saxaabi uu kor yeelayo marka xataa dee isaga naftiisa kol hadii saxaabiga kor yeelay xagga soke haddii cinqidaacaya uu kaga sugan yahay icbaal iyo malaa ma diidayo marfuuc in lagu magacaabo eh laakiin dee mursalkii oo kale iyo waxyaalahaasuu meesha kaba saaraya bal taasuu shardiyey waana shardi ee qolooyinka kale aanay ku waafaqin xaafid maxajarna wuxuu yidhaahaaba ama uu kuba taga waaba dee meeshii ma aha sida dee hadalkiisu inuu shardiayo leeyahy waxaana waa shardi ilowba ilowe laakiin waa haalib baa hadalkiisu ku xambaaran yahay oo macnaa haalibka waa maxay waxa badan rasuulka ilaahay waxaa loo tiirinayo inuu saxaabi tiiriyo waa tii haalibkahaydoo kalaamkiisa ni makhraj alhaalib buu baxay haddii saa la idhaaho oo macnuhu waxa weeyaan dee ta haalibkee badani rasuulka ilaahay waxaa loo tiiriyo saxaabi baa u tiirinaya rasuulka ilaahay qowlkii iyo ficilkii iyo cidda soo naqlisay iyaga weeye haddii la idhaho waa wuxuu ujeedaa dee saasaa badan marka waxay noqonaysaa hadalkii qolooyinkii kale ahaa waxba taasi shardi ma aha inaanu hadalkiisiiba bal waxaweyn hadalkoodiiba khilaafin oo lafdigan ishtarada aanun markaa maxalkiisiiba noqon waana sida tilmiidkii naadimku uu isagu kuba tegayo bal intaa weeye beytka hore oo wuxuu yihi laqbadan ku laabmayaaye wasami magacow adigu weeye marfuucan marfuuc ku magacow mudaafan wixii la waa wixii la tiiriyey ama kii la tiiriyey linabiyi sala allahu alayh wasalam ee loo nisbeeyey macnuhu waa kulu maa udiifa ila nabiyi sala allahu alayh wasalam min qowlin aw ficlin aw taqriirin iyo wanaxwi haaba adigu waxaad ku magacowdaa mudain marfuuc oo lafdigan ficilkan samaa laba mafcuul buu qaataa labada mafcuul oo uu qaato sida dacaa oo kalena waa la mid dee kolna labadaba sideedu u wada nasbiyaa kolna ta dambe ama mid ahaanba waxaa la geliyaa ba ayaaba gasha oo waxaad odhanaysaaba dee samaytu ibnii muxammadan iyo samaytu ibnii bimuxammadin waa dacawtu ibnii muxammadan iyo markay bimacnaa samaa tahay dacawtu ibnii bimuxammadin marka marka halkan labadoodiiba waa laba mafcuul labadani oo wasami magacow adigu marfuucan marfuuc ku magacow oo magacaasi weeye maxaad magac mudaafan wixii la tiiriyey linabiyi nebiga loo tiiriyey kaas waxaa tidhaahaa adigu waxaa la yidhaha marfuuc washtarada waa shardiye cibaadadan bal ishtiraakana xaafid ibnu xajar raa'igiisa waxaa la ata makhraj algaalib isagoo kuba xambaaraya hadalku inuu ahaa washtarada wuxuu shardiyey alkhadiibu khadiib rafco saaxibi nin saxaabiya koryeelkii horta tacriifka waa inoo dhan iyo guud ahaanna waa inoo dhamaaday tahay laakiin arrin masalo gaara ayuu inagu baraarujinayaan si aynu aynu isaga ogaano istilaaxaadka khaaska ah waayo waa istilaaxii caamka ahaa ee marfuuc la odhanaya kaa weeye istilaax khaasa culimada qaarkood kaba dhaca kiibay inagu baraarujinayaan aimadu allaha ka raalli ahaadee si aynaan markaynu istilaaxa caamka ahun wax kasta oo cibaaradan ama macnahan loo soo arooray ugu xambaarina ka khaaska ee barhkood isticmaalayna aynu u ogaano oo wuxuu yidhi waman yuqaabilhu kii qaabiliyey macnaa yuqaabil qaabiliyehu marfuucan aan hayno ine marfuuc baan haynaaye bidil irsaali irsaalka kii u saaxiibkaa qaabiliyey waa muxadisiinta qaarkood oo xadiiskii inta iyagoo ka hadlaya laba wej lagu wariyey wej uu yahay in dee sanadkiisii dhan yahoo saxaabigiina joogo wejka labaadna uu yahay nin taabiciiba inuu kor yeelo mursalnimo lagu wariyey ayaa maxay isticmaaleen oy kaba cabireen rafacahu fulan wa arsalahu fulan eeg rafacahu fulan wa arsalahu fulan o markaa lafdigii rafaca ee koryeer un rasuulka ilaahay iyo tiirin loo tiiriyo uun ahayd ayaa waxay u isticmaaleen muqaabilkii arsala arsalahu fulan waxay bal macnaa xadiidkan ayaa laba siyood lagu wariyey hebelna marfuuc buu ka dhigay hebelna mursal ee waa ta aan soo aragnayna mursalku inuu marfuuca un yahay mutasilkiina marfuucun iyo waxba wada marfuuca intaba dii rasuulka uu gaadhsan yahay haddaba ninka taa isticmaalay buu leeyahay faqad canaa wuxuu ula jeedaa bidaayaka kaas oo marfuucnimadaa uu isticmaalay datisaalin xidhiidhkii u saaxiibka oo markaad suuradaa aragto eed aragto rafacahu fulan wa arsalahu fulan ha odhanin hebel baa kor yeelay oo rasuulka ilaahay u tiiriye macnaa taasi waxay inay arsalahu bay qaabilsan tahaye kani waa xidhiidhiyey weeye oo hebel sanadkiisii buu xidhiidhiyey uu dhameeye maca saxaabigiisii buu sheegay labaduba waa marfuucune ka kalena saxaabigiiba waa kan gooyey ee nin taabiciya uuni uu rasuulka ilaahay u tiirinayo oo bal markaa haddaba arsalahu ay muqaabilkeeda ay rafacahu tahay rafacadaas waxaa looga jeedaa macnaa itisaal oo uu xidhiidhiyo sanadkiisii buu dhameeyey way marka waa istilaax khaasa ood ogaanaysa xaaladaas oo kale oo markaa xaaladaas oo kale kuma laqbaynaysid ama kuma fasiraysid xadiidkan marfuuca midho ama sanadaa xidhiidha ama yaanu xidhiidhine wixii rasuulka ilaahay loo tiiriyun baaba markaa lagu magacaabaya marfuuc waman yuqaabilhu ruuxa qaabiliya yuqaabil qaabiliya marfuuc marka hu marfuucan ee waa bidil irsaali irsaalkii u saaxiibka ahaa ee yidhaaha rafacahu fulan wa arsalahu fulan faqad cana wuxuu ula jeedaa bidaaka waa rafcigaa uu sheegay wuxuu ula jeedaa latisaalin xidhiirkii uu saaxiibka ee sanadkiisu xidhiiruu ula jeedaa bal halkaa marfuucii baan ku dhaafaynaa almusnadu musnadkii ayuu yahay mabxadkiisii iyo baabkiisiiba musnadkuna kollay ilaa saddex nooc iyobay u isticmaalaan musnad oo kutubta inoogu soo noqnoqdo markuu wada ismigaa mafcuul yahay ama dee suuradaa ismiga mafcuul leeyahay midi waa noocan anwaacda xadiidka ka mid ee inoo bilaabmaya imika midna waa halkii aynu kuba soo marnay waduunahaa fii rutbatin maa jucila tii uu ina soo lahaa cala almasaaniidi bal markaasoo waa kitaabkan musna waa kitaab gaar ah oo saxaabi kastaba axaadiistii uu warinayay laga soocay oo gooni loo ururiyey sida musnadka imaam axmed iyo kaasna musnad waa la yidhaa kanna aan nooca inoo soo socdana musnad waa la yidhaa waxaa kaloo iyadna jirta iyadoo musnad bimacna alisnaad loo isticmaalo macnaa master macnihii uu leeyahay dee lafdigan dee sida tasriifkana aan ku garanayno ama lagu yaqaano kol hadduu ficilku hulaasi uu ka badan yahay ee mastarkiisa miimiga ah iyo ismigiisa mafcuul iyo darafkiisa miimiga ihiba sibay ku wada yimaadaan isku si unbay ku wada yimaadaane hadalka siyaaqa iyo dee macnuhun baa lagu kala duwaa marka musnad oo bimacna alisnaadana waa jiraa laakiin ma badno taasi waa meelo mucayan aho masalan waxaa jira kitaab la yidhaha musnad ushihaab waxaa kaloo jira kitaab kaloo la yidhaha musnad alfirdows firdows iyo shihaab labaduba waa laba kitaab oo xadiis ah oo laba nin oo bal markaa culimadii waqtigoodii ahaa ay kala leeyihiin marka hore ay dejiyeen firdowska iyo shihaabka daylamikiisa iyo se markaa kan qudaaci axaadiistii unbay ururiyeen ee sanad umay sheegin markaasaa markii dambena maxaa la dejiyey mid inankiisaa dejiyey waxaa kita laba kitaabo kaleo musnad shihaab iyo musnad lfirdows lagu magacaabay oo asaaniiddii labadaa kitaab lagu sheegay oo markaa musnad lfirdows wuxuu ka dhigan yahay waa asaaniidu ama dee kitaab ilfirdows buu markaa noqday kana saasoo kale weeye bal taasna musnadka oo bimacna lisnaadana way isticmaaleen saddexda wejba waa loo isticmaalay iminka markaa maxaan haynaynaa musnadkaas nooca axaadiista anwaacdiisan kaba mida ah taas baan bal waxa weeye ayaa uu noocan yahay ama labada kale ee labadaa weje kaley kala leeyihiin in musnad marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waalmusnadu musnadku almarfuucu waa kii la kor yeelay aynu imika ka soo baxnay oo markaa musnadka iyo marfuucu waaba isku mid uun waa qowl aw awdani waa litanwiici alkhilaaf aw amase musnadku maa kii weeye qad wusila la xidhiidhiyey ee sanadkiisii la dhameeye la xidhiidhiyey aw maca waqfin sidaasaa inoo taalla imika halkan laakiin sakhawi sharaxiisa fatxulmudat matniga lama dbacaysan iyadana sharaxa zakariya alansaari ee fatxulbaaqi la yidhaaho matniga lama dbacaysan iyo kollay matni aada loo dabdiyey oo muxaqaq oo dhowaan la madbaceeyey oo dee isna matni ah laakiin matniga uun hagaag loo taxqiijiyey oo dee aadu room kitaab iska roonaba laakiin matni uuna intoodaba waxaa ku sugnaa kollay matni afraadna waa ii suurtagelayd haddaan waqti helo inaan eego isheedna muxaqaq oo mahriyaasin matniga uu tax markaa isna madbaceeyeen waxa kuwaa kuba sugan laakiin kaamaan hubsane waxaa ku sugan halkan bedelkeeda low awda bedelkeeda low baa ku sugan waana siday ku sharxeen ee aimadaas waxa weeyana waa si ay kuba sharxeen waayo halkan sharaxa hadal wax inoo tilmaamayo waxa ay tahay inoogumaba sugna sharaxan aan haynaana waa sharax macnee sharax alfaadeed maaha macnaha beytka ama iyo ujeedada ayuun baabu sharxaan bal marka lowda haddaan ku bedelna halkan waa kollay qowlka sawaabka oo waxay sawaab u noqonaysaa awdan imika waxay noqon lahayd litanwiic ilkhilaaf oo qowl saddexaad oo haddana qowl afraad inoo dambeeyo dee may halkana arinku kaa maahay beytka laba qowl baa inoogu sugan qowlka saddexaadna wasaalisu buu noqonayaa oo kollay taasna waa waxay inooga dhigaysaa arrinkaa kale bal dushaa kaga qoran doontaan oo bal markaa iyadaanan ku laqbaynayaaye aw amase waxa weeye xadiidka musnad lagu magacaabayaa ma wixii qad wusila la xidhiidhiyey sanadkiisii la xidhiidhiyey low maca waqfin ay walow kaana haba ahaado kaasi oo kaa la xidhi maca waqfin mawquufnimo maci oo sanadkiisu waa xidhiidhay rasuulka ilaahay buu gaadhsiisan yahay waa sida badan ama sanadkii baa xidhiidhay laakiin saxaabi baabuu ku taagan yahay ama uu ku jooga aan u dhaafsanayn xataa waqfi macii saxaabi lagu joojiyeyba haba noqdee kol hadduu sanadku xidhiidho waxaa la odhanayaa musnad marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wahwa musnadkii fii haadaa ka dambe ee inay markii hore maa qad wusilo waa mawsuulkii marfuuc ahaa baabuu noqon sidaa ka saddexaad yahay low maca waqfin buu raaciyay haddaba waa musnadkii oo loo isticmaalo mawquufkan mawsuulka ah yaqilu waa yaryahay oo ma badna marka dee qowlkan labaadna la eego qowl saddexaadna muxuu yahay wahaalisu kii saddexaad waa qowlkii saddexaad alrafcu masderka halkani bimacnaa ismi mafcuul weeye oo wahaalisu qowlka saddexaadi alrafcu ay lmarfuucu waa kii la kor yeelee marfuuca ahaa oo maca alwasli mawsuulnimo iyo wasli maciisa ahaaday macan xaalayin iyagoo wada jira kollay macadaa horeba macnaa way naga kaafinaysay macan iyagoo rafci iyo ama marfuucnimo iyo mawsuulnimo wada jira ba weeye musnadku shardun bihi lxaakim halkaasaasa xarakaysanaysaa sida marka horeba cibaaradana markaan aqriyaya adii hadda aqriyay oo dee aqrinta waxaan uga jeedaa ina bal xarakadeeda aad dee sii hubsataan be shardun wahwa markaa rafci iyo wasliganoo wada jira shardun shardi weeye markaa musnadka lagu magacaabayo inuu marfuucna noqdo mawsuulna noqdo ama haddaad taqdiir labaad qadarato waijtimaacuhumaa waa rafcigan iyo wasligan oo kulmo oo israacsani shardun shardi weeye bihi wa bihi shardigan buu qadaca gooyey oo uu jasmiyey kan alxaakimu xaakim fiihi fi lmusnadi lafdiga nooca musnadka walow fiiha xataa suu sakariya uu yidhaaho laga maarmi kari lahaa halkan bal laqmadan waan kusoo noqone muxuu yahay musnadkii buu sheekhu inoo tacriifiyey bayquniyana kolle waxaan filayaa inaan xusuusanahay oo dee ninkii bal ama xifdiyey ama fahmay uun wlmusnad lmutasilu lisnaadi min raawiha xata lmustafaa walam yabin oo beytkaas buu ahaa imaka halkana waa laba beyt malsuyudi alfiyadiisa waa beyt keliya musnadka oo dhami laakiin saddexan qawleo sheekhu dhigtay ayuu saddexdooda beytkii isugu geeyaayo muxuu yidhaha walmusnad lmarfuucu dadfisaali waqiila awalun waqiila thani taas buu idhaha bal markaa maxay tahay saddex tacriif baa imika aan haynaa saddexdii tacriif bal kala hubsada oo aan kala qaadno midi waxa weeye musnadku marfuucii makaan ka soo baxnay ayuunbuu la mid yahay macnaa xadiid kasta oo rasuulka ilaahay loo kor yeelo gaadhsiisan ama qowlkiisa ha noqoto ama ficilkiisii ama taqriirkiisii sanadku ha xidhiidho ama yaanu xidhiidhina kol hadduu rasuulka gaadhsiisan yahay musnad baa la odhanayaa marka taa haddii la yidhaaho musnadkii iyo marfuucu waa isla mid wax farqioo udhexeeyaa ma jiro waana siuu isagu ku tegay imaamkii shahiirka ahaa ibnu cabdilbar kitaabkiisan aada u heer sarreeya ee tamhiid la idhaa muqadimadiisa uu kuba tegay weeye saasuu kuba tegay laakiin hadalkiisa waxaa ka dhalan xadiidkii mursalka iyo mucdalkii iyo mucallaq iyo wixii in musnad la yidhaah de markaan eegno bal isaga ha ku tagee culamaa ulxadiisna wax waa musnad ku magacaabaya ma jiro bal taasi waa mid marka muxuu ihi taa almusnad lmarfuucdii weeye waa qowl intaasi qowlka labaadi muxuu yahay musnadku inuu yahay waa mutasilka inoo dambeeyo inuu la mid yaho mawsuulkii ama mutasilkii oo taa macnaheedu ay tahay xadiidkii sanadkiisu hadduu xidhiidho oo uu rasuulka ilaahay gaadhsiisan yuu marfuuca yahay musnad baa la odhan haddii sanadka xidhiidho oo uu laakiin noqdo kalaam saxaabi ama ficilkii uu mawquuf yahayna musnad baa la odhan haba badyaanu banaanimba isticmaalkiisa loo isticmaalaayo oo balna markaa waxay noqonaysaa in la yidhaha musnadku almusnadu matasala isnaaduhu un aan idhaahno musnadku waa kii sanadkiisu xidhiidhay marka kaa sanadkiisu xidhiidhayna dee kii saxaabigii la gaadhay amain ilaa rasuulka ilaahay la gaadhay ee saxaabigii intuu joogo rasuulka u kor yeelay oo waa qowlka saddexaad ee shardigaba ka dhigaya kaa waa la odhanayaa in haddii uu saxaabi ku taagan yahayna waa la odhan oo markaa maxaa ay iyadana noqon musnadkan aan hayno iyo mutasilka inoo dambeeya ayaa isku mid noqonaya oo wixii sanadkiisu xiigaa la odhan taasna waa imaamkii shahiirka ee khadiib qowlkiisii isagoo isaguba kollay sheegay in in waxa laakiin isticmaalkooda u badani uu yahay ka marfuuca ah ee laakiin dee saxaabigiina waa ka uu soo gelaya markaasna waa qowlka labaad qowlka saddexaad muxuu yahay waa qowlkii aan bayquuniyada kusoo aragnay markaas oo ah xadiidkan laba arrimood ayaa la wada eegaya ama laba jaanib baa laga wada eegaya jaanib waa inuu xagga marfuucnimada oo rasuulka ilaahay gaadhsiisan yahay jaanibka kale oo marka matigii baan eegaynaa jaanibka kalena waa xagga xidhiidhka sanadku xidhiidhsan yahay oo xadiidkii marfuuca ahaa ee sanadkiisu xidhiidhay ayaa musnad la odhanayaayo kaasun buu ku kooban yahay waa in sanadku xidhiidho rasuulka ilaahayna uu gaadhsiisan yahay musnadku kaa weeye marka taa haddii la yidhaaho marfuucii aynu soo marray waa ka khaasan yahay in mutasilka inoo dambeeyeyna waa ka khaasan yahay oo iyagu way ka ka acamsan yihiinoo markaa wuxuu noqonayaa musnad kullu musnadin marfuucun taasuu noqon kullu musnadin mutasilna waa noqonaya laakiin cagsi ma jiro dee walaysa kullu marfuucin musnadan walaysa kullu mutasilin musnadan taas baa meesha imanayso iyagii dee midna marfuuc iyo mawquufkiiba uu shamlinaya mutasilka inoo dambeeya ee qowlka khadiidna ah halkan musnadka tafsiirkiisa marfuucii horena mid sanadkiisu xidhiidiyo mid aanu xidhiidhinba dee marfuuc baa la odhanayo isagu markaa labadoodiiba uu ka kooban yahay oo labadii jaanib baa la wada eegaya itisaalkii iyo matnigii oo marfuucnimadii weliba ah taas baa la eegaya bal haddaba qowlkaa saddexaad waa xaakimkaa uu shardiga kaba dhigay waa kaa uu ictimaadsaday xaafid ibnu xajarna uu kuba tegay iyo qolooyin kale waana taa kollay tasarufaadka culimo kala duwan kaba muuqato ee xadiidkii sanadkiisu aanu xidhiidhin aniyo xataa marfuucba adi anay musnad kuba magacaabahayn bal markaa kaasna waa qowlka saddexaad taasba weye intaa weeye intuu abyaadan inoogu sheegay waxay noo hadhay un laqbada inaan dib ugu laabno wuxuu yihi markaa naadimku raximah llahu tacaala wlmusnadu musnadku almarfuucu marfuuci weeye intaasi waa qowl wuu dhamaadayna waana qowlkii ibnu cabdilbar laakiin dee waxa weeyaan wax saacidayo xaggii isticmaalaadkii culimada ka midi ma jira kan musnadku waa marfuuci oo ujeedadu ama sanad ha xidhiidha ama ayaanu xidhiidhinba kii hore marfuucun buu laba mid yahay aw awdan waxaan idhi waa litanwiic alkhilaaf waa weji labaad ama qowl labaad oo aqwaashii meesha dee laysugu khilaafay ahayd ama kuba sugnayd ah aw amase musnadku maa xadiidkii weeye qad wusila la xidhiidhiyey maxay sanadhu sanadkiisa la xidhiidhiyey marka halkana lowda ayaan ku soconayaaye low maca waqfin walow kaana haba ahaado wasrigaasi ama xadiidka maca waqfin mawquufnimo maceed oo sanadkiisa kii uu xidhiidhay uun un xataa haba dhacdo inuu noqdo mawquufnimo maceed oo saxaabiba aanu dhaafsiisnayn oonu marfuuc ahayn laakiin wahuwa musnadkii fii haada waa kan dambe oo ah mawquufnimada waa marka wahuwa maxaan odhanaa waisticmaalu de lmusnad wayaba marka haddaba wahuwa musnadka isticmaalkiisa la isticmaalo fii haadaa kan dambe oo ah mawquufnimada loo isticmaalaa yaqilu waa yaryahay oo xataa dee waa si khadiib bay kollay hadalkiisu tahay oo bal marka ayn walow aan filaya shaarixu inuu utiriyo taa ibnu salax kaba dhigay waayo intuu yihi qaala khabib huwa cinda ahli lxadiid aladi itasala isnaadu min raawihi ilaa muntahahu raawigiisa ilaanki a yihi qaala ibnu salax wa aktaru ma isticmaaliyo lakin de hadal kolley waa lahaa khabiibba waxaa loo isticmaalo waxaa ugu badan haddana fi ma jaa can rasuuli llahi sala allahu alay wasalam oo isticmaalkooda taasaa u badan oo markaa isticmaalka la isticmaalo musnadka mawquufka loo isticmaalo sanadkiisu markuu xidhiidho yaqilu waa yaryahay bal laba qowl baa halkaan ku dhaafnay wahaalisu qowlka saddexaadi alrafcu almarfuucu dheh faclu bimacnaa mafcuulun weeye waa kii marfuuca ahaa oo maca alwasli mawsuulnimo maci ah macan xalayiin kuwa wada jiro ujeedadu waa xadiid marfuuca sanadkiisna xidhiidhay aqwaashii markaa kan baa ugu kooban oo ugu yaroo dee xadiidka sanadkiisuna xidhiidhsan yahay rasuulka ilaahayna gaadhsiisan unbaa musnad la odhanaya mawquufkii mutasilkaa waa baxaya marfuucii aan sanadkiisu xidhiidhna meeshuu kaba baxaya macan markaa shardun bihi lxaakimu waijtimaacuhuma rafciga iyo wasligoo meesha wada kulma maxa weeye oo ama wahwa dee rafcigaa iyo wasligaa wada jirkoodu shardun shardi weeye waa shardi inay wada jiraan si aan musnadkan ugu magacowno oynu magacan musnad u siino inay labadaasi wada joogaan baa shardiya bihi wa bihi shardigaas buu qadaca jasmiyey aliftuna waa lilidlaaq qadaca uu gooyey alxaakimu xaakim oo kaasu isagu gooyuu jasmiyo inay taasi shardi tay si musnad loogu magacaabo fiihi fi lmusnadi musnadkan dhexdiisa bal taasba weeye haddii aan taasna ka gudubnoon musnadkiina tacriifkan ugu dambeeyo qaadna san bayquniya iyo sharxu nuqbiya ee kuwii kalaba taysirkiiyo kusoo wada aragnay waxay noqonaysaa haddana xagga marka la eego xukunkiisu dee saxiix iyo xasan iyo daciif waa ka dhaxaynaya un oo xadiidku isagoo sanadka xidhiidhay ayuu cillo yeelanaya isagoo sanadka xidhiidhay baa shuduud gelaya sanadkina waa xidhiidhsanya isagoo sanadka xidhiidhay baa dee raawi daciif noqon ama majhuul noqon markaasaa daraaddeed shardigan aan haynay sanadku inuu xidhiidho rasuulkuna uu gaadhsiisan yahay wax xukun gaara siinayo ama sixa ama xasannimo ama dacfiga maaha taasi waxay ku xidhnaanaysaa shuruudii hore aynu soo maray malsida looga helayo ama barhkood looga waayo almuttasilu walmawsuulu mutasilkii iyo mawsuulkii ayaa waxa weeye mabxadkoodii keliyay kolleyna dee waxaan aragnaa waa iska fudud yahay casharku yar wain tasil haddaad xidhiidhisid bisanadin sanad aada ku xidhiidhisid manquulan xadiisan xadiis manquulan lasoo naqliyey oo macnaa waad warisay xadiidka sanad muttasilaad ku warisay fasamihii waxaad ku magacowdaa kaa xadiidkaas muttasilan muttasil ku magacow mawsuulan halkan wow caadifaa meesha jirta ee laakiin sheekha nadmigaa u qaban waayey siduu biqaaciba yidhaaho nadmigiibaa ka ciidhiyamay wowda sugitaankeedii oo macnuhu markaa muxuu noqonayaa muttasilan ku magacow wa mawsuulan mawsuulla ku magacow oo muttasilla waa laydhaa mawsuulla waa la yidhaha waa laba ismi oo mutaraadifayn oo labadaba lagu wada rido markaa ma lagu magacaabo sawaa-un waxa simanna oo xagga marka la eego in muttasil lagu magacaabayo u siman almawquufu mawquufkii saxaabi ku joogay iyo walmarfuucu kii rasuulkii ilaahay loo kor yeelay walam yarow laakiin culamaau shaan shanigan dadkii ehelkiisa iyo culimadiisa ahaa may ra'yeyn oo kumay tegin oo ma qabaan an yadkhula inuu galo oo xagga marka la eego muttasilka uu soo galo almaqduucu maqduuca inoo dambeeya ama maqduuci oo isagu waxa weeye aduukaasi oo inoo dambeeya inuu soo galo ujeedadu hadduu sanadkii uu maqduuc yahay sanadkiina xidhiidhay in markaa muttasil la yidhaha taa ma qabaan culimadii oo lafdiga maqduuc iyo dee muttasil tanaafur baaba ka dhexeeya kani waa xidhiidhaa la leeyahy kana waa go-an yahay baa la leeyaho labada lafti ismaba qabanayaanoo taa may arag halkana sheekhu raximah llahu tacaala muxuu wuxuu inoogu sheegayaa bal nooc kaloo anwaacdii xadiidka kaba mid ah waana dee kolleyna kitaabkan culuum lxadiidkii ibnu salaax buu nadminayaa culuum lxadiidna haddaynaan soo arag waxaan soo aragnay mukhtasarkiisii ibnu kasiir uu isagu soo ikhtisaariyey waxaanu soo aragnay ilaa shan iyo lixdan nooc inuu ahaa mukhtasarkaasi shan iyo lixdankaasna waa intii ku sugnayd culuumulxadiid kitaabkeenana shan iyo lixdankaas baa inoogu sugan oo inoogu imanaysa markaa anwaacdii baa inoo socoto bal haddaba muttasil iyo mawsuul waa laba lafsi oo mutaraadifayn ah oo wax keliyana loo wada isticmaalo sii buu sheekhu halkan inoogu sheegayaa muxuu ina yidhi hadaladeedii horena ama noocyadii horena kana waan kolba waysiyar dhex gelayeen oo dee waa wax isku xidhan oo meela isaga imanayeen xadiidku haddii uu yahay sanadkiisu xidhiidho oo uu marfuuc yahay muttasil waa la odhanaya marka halkaa maxaa ku kulmaya muttasilkii iyo musnadkii isku mid bay noqon muttasilna waa la odhan musnadna waa la odhan sida marka dhaweyd sheegayana muttasilkuu ka waasacsan yahay ama ka caamsan yahayba musnadka marfuucna waa la odhanaya oo saddexdiiba way noogu kulmayaan haddii sanadku xidhiidho saxaabi uu ku joogo sida abubakar oo kale ama waxa weeyaan cali oo kale iyo amsaashood uu ku joogana maxaa la odhanayaa markaasna kol hadduu sanadku xidhiidhsan yahay muttasil baa la odhanayaa muttasil baa la odhan laakiin labadii kale way baxayaan oo dee marfuucna ma aha musnadna lama odhanayo markaan tacriifka dambe qaadan ay ictimaadsadaan tacriifkii khadiib haddaan qaadano xataa nafteeda musnadkii waa la odhane laakiin bal si ay inoogu kala soocmaan kaa tacriifkii saddexaad baan qaadanaynaa kana si ay waxyaalahani u kala dunaadaan oo waxay kala leeyihin ay ku kala duwan yihin meeshii aynu u helo dee aanay noqonun alfaad wax keliya loo wada isticmaalo kala duwanno aanay u noqon bal intaas buu sheekhu inoogu sheegay marka halkan waxaanu inoo sheegay oo beydka shadriga ugu dambeeya beydka labaad inoogu sheegay marka uu arinku maqduuc yahay maqduucna sida inoo dambaysa waa kalaamkii taabiciga iyo ficilkiisa iyo wixii taabici ku taagnaa iyada markaa sanadku hadduu xidhiidho lama odhanayo iyadoo la idlaaqayo muttasil la odhan maayo labada cibaaraaba kala duwan oo midna waa xidhiidhay midna waa go-an yaho iyagii baaban isqabanahayn laakiin saas haddii la qaydo waxa weeyaan oo iyada aynu qeyd ahaan isticmaalno way banaan tahay ama waa iska suurtagal in waxa weeyaan laydhaaho oo bal matalan xadiidku bal imaka kalaam saciid baaban hayaa saciid ibnu musayib anoon wax kala raacin ahayn ma odhanayo muttasil laakiin maxaa walow hadalka nawowi iyo dee labadiisa kitaabba irshaad iyo malaa taqriiba taas ay ahayd cibaaradu isticmaalay isagoo kalaamka ibnu salaax ikhtisaarinaya ayaa cibaaro ka yar waasacsan ahayd saxaabada wax dhaafsan eh ama mawquufka wax dhaafsan ka yar waasacsanayd laakiin haddii aan qaydo oon idhaaho muttasilun ila saciid ama muttasilun ila zuhriyi cibaaro saasaan isticmaalo ninkii taabicigaan aan magacaabo waan qayday markaa waana la garanayaa markaa dee cidan uu xidh uu markaa gaadhay uun sanad muttasila ku gaadhay iyada markaa kalaamkooduna way dhacdaa muxadisiinta waana wax jaa-isa ee tani waa xaalat alidlaaq in la idlaaqo o la yidhaha muttasil bes aan wax kalo la odhan markaas baa laleeyahy mawquufka iyo marfuucu ku koobayay intaa weeye labada bayd wuxuu ihi markaa sheekhu raximah llahu tacaala waintasil haddaad xidhiidhisid adigu weeye bisanad oo macnaa aada xidhiidhisidu waa dee aad markaa ku xidhiidhisid bisanadin sanad manquulan maxaad xidhiidhinaysaa manquulan waa xadiisan xadiis manquulan la wariyey aada sanad ku xidhiidhiso macnuu aada dee in tarwihi bisanadin muttasil markaa xadiis manquula aada markaa aada ku xidhiidhisid ood ku warisid sanad muttasila fasamihi ku magacow muttasilan waxaa kaloo dee laba yidhaha muttasil oo shadiidu hamse halkan laba yimaado waana in kollay luqadii shaafici inta badan kutubtiisa kuba soo noqnoqonaysay fasamihi muttasilan mawsuulanna waxaan idhi waa wowdii baa u qaban nadmigaa u qaban waayey wow inuu halkan la yimaadee meeshii waxa weeye waa iyaduna laba lafsi oo mutaraadifayn oo wax keliya loo wada isticmaalo macnuu markaa muxuu noqonayaa fasamihi ku magacawka muttasilan ku magacow mawsuulan waa mawsuulan mawsuulla ku magaco mawsuulla waa la ydhaha muttasilna waa la ydhaha sawaa-un waxaa siman oo xukumkan ku siman in muttasil lagu magacaabayo ku siman almawquufu kii mawquuf kii iyo marfuucii xukumkan way ku siman yihiin oo ujeedadu haddii xadiidkii marfuuca sanadkiisu xidho muttasil baa la odhan halkaa masadkiina way isku imanayaan haddii qowlkii saxaabiga sanadku xidhiidhana mutasil baa la odhanaya laakiin walam yarow culimadii shacnigani may ku tegin weeyo may racyeyn macnaa ma qabaan weeyo iyaga qowlkooda ma aha an yadkhula inuu galo oo macnaa mutasilkan almaqduuc maqduuci hadduu sanadku xidhiidho bal marka aan qeyb jirin almawquuf mawquufkii kaleyna waa eg lafdigii mawquuf imika waan soo haynay waxyaalo waa alfaad waxyaalahan waace isku dhow dhow oo bal markaa insha allah meel aynoogu soo wada warbiya noon ishkaal maanta iyo culays ba lahayn ama sacuudo almawquufu mawquufkii ayaa mabxadkiisu kan yahay wasami magacow ilmawquufi mawquuf ku magacow baati markii dhaweyd alaa ficilkan sami ama samaa laba mafcuul buu qaataa labada mafcuul waxaa dee suurtagalana in ba la geliyo ka dambaba ama mid ahaan markii dhaweyd waan soo arkaynay iyadoo wasami marfuucan mudaafan labadiba ay wada nasbisan yihiin imaka dee waxa weeye sami dil maa qasartahu waa jumladan baa mafcuul dhacaysa xal meesheed bilmawquufina waa kii kale waa tan bacdu ku jirto oo sami waxaad magacowdaa maa qasartahu wixii aada gaabisay eed ku joojisay bisaaxibina saxaabi aada ku joojisay waxaad ku magacowdaa bilmawquufi mawquuf ku magacow wasalta wasalta uu xidhiidhisayaa oo sanad mutasila ku warisayaa aw qadacta uu goysayaa oo sanadku markaa mid aan xidhiidhin ahaaya farqi ma kala laha eh eegun adugu matnigubaad eegaysaa waa si marfuuce waa sifaadkii matniga si iyo maqduuca inoo dambeeya kol hadduu saxaabi kalaamkii yahay ama ficilkii yahay sanadku ha xidhiidho ama yaanu xidhiidhine waxaad tidhaahaa mawquuf magaciisa mawquuf baa la yidhaha waxaa saxaabi ku jooga een dhaafsiisnayn ee kalaamkood iyo afcaashood ah waxaa la odhanayaa mawquuf laakiin kolley taasi waxay ku qaydantay inaanu xukum rafci yeelan hadduu wuxuu iyagii ku joogo laakiin xukum rafci yeesho taasna way inoo soo socotaa waxyaalihii xukum rafci lahaa casharkan ka dambeeyay inoogu imane iyadoo lafdigu mawquuf yahay ayuu kaa xukumkii marfuuc noqonaya ee markaa wixii aan xukm rafci lahayn saxaabina ku taagnaa waxaad tidhaahaa waa mawquuf markaasna ama sanadku ha xidhiidho ama yaanu xidhiidho si marfuucii baan kusoo marnay wey marfuucun buu lamid yahay ee marfuuc halkuu rasuulka ka gaadhsiisnaa ayuunbuu kana taabiciga saxaabiga ku joogaa markaa wuxuu yihi wasami magacow bilmawquufi mawquuf ku magacow maa wixii qasarta ama dee kalaamkii iyo hadalkii qasarta iyo ficilkiiba qasartahu aada joojisay eed ku gaabisay bisaaxibin bacdu kolle bimacnaa calaa weeye waa calaa saaxibin saxaabi aada ku joojisay eenad dhaafin taas waxaad ku magacowdaa mawquuf wasalta xidhiidhisayaa sanadkiisa aw qadactahu goysaya oo macnaa waa sawaaun kaan itasala isnaaduhu am lam yatasil isnaadkiisu ha xidhiidho ama yaanu xidhiidhine wuxun baad eegeysaa cidda leh ee loo tiiriyo kol haddii saxaabi loo tiiriyey waa mawquuf baad ku magacaabi wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa bacdu ahli lfiqhi fiqhiga ehelkiisa bacdigood oo had iyo gode waa kuwa xaydhaan fuqahadii reer khuraasaan qaybo kaba mida waana fuqahaday midharka magacaabaanaba rag shaaficiye ahaa weeye haddaba fiqhiga ehelkiisa bacdigood samaahu wuxuu ku magacaabay mawquufka alasara asar buu ku magacaabay waintaqif haddaad ku joojiso kalaamkan bikayrihi waa saxaabi cid aan ahayn sida taabicigii oo kale eeod macnaa doonto inaad mawquuf isticmaashood u isticmaasho saxaabi wax ku joogo waxaan ahayn oo taabicigiba aan dhaafsiisnayn qayid qeyd oo ha odhan mawquufunuun ha idlaaqine qeyd oo ku qeyd dee ciddii kalaamkan lahayd ee taabiciga ahayd oo dheh mawquufun calaa saciid bni lmusayib ama mawquufun cala zuhriyi qayid qeydkaas la kaalay oo mawquufnimadii saxaabigii taabicigii ku qeyd manaa takunu baaran wey macnaa tabaroa camal fiican baad la iman oo dee ruux wanaagsan camal muxsina ama dee yadku camaluk waayo dee dariiqeediyo istilaaxii baad waafaqday oo camalkaagaa fiicnaan oo camal dee kolay toosan ruux la yimi ayaad noqon dadkan labada shardi ama labadiisa shadri kollay laba macno ayay inoo kala faa'iideynayaan ka hore waxa weeye fuqahada barhkood ama fuqahadii khuraasaan waddankii la odhan jiray kollay khuraasaanna waa waddan baraka dee aada markaynu eegno cilmiga iyo culimada kaba timi dee mala mandiqo la mid ahayd quruntaas aanay jirin waqtiyadaa dee raggaas ay kaceenba fanni kastaba ama xadiid haba noqoto xadiidna mala waa macdinkii iyo asalkii ama waxa weeyaan dee raggan marka la eego waktigaa taskiinta lasoo gaadhay qolooyinka ma khuraasaan iyo wax ka dambeeyun bay kaba wada yimaadeen umuhaadka laha ama haba noqoto culumtii kala dunaydeen kollayna waddan ballaadhan buu ahaaye imika magaaladii naysaabuur la odhan jiray iyo magaalooyinkooda uguba mudayd iyo kollay dhinacan iiraan bay kuba taal haraas iyo taasna waa dhinacan afghanistan oo kale marwe iyar ay magaalooyinkii qaarkoodna iyaduna sugsataan bay ku taallaayo imaka waa dee dhul ballaadhnaa oo imaka de markii dee xuduudan juqraafiga cusubi ay timi la googooyey ee dalalkan yaryari ay soo baxeen kollay dalal badan oo magaca ma meelo mawaadin aynu magacyadooda culimadan dee nisbooyinkooda iyo waxaa ku haynaa barhkood way qaybsan yihiin oo dee dawladay kala raacraaceen bo imaka khuraasaanba saddexdaa dawladood ayay bal markaas bilaadeedii waaweyneed khaasatan ay ku kala dhex dhex jiraan haddaba qolooyinkaa fuqahada ahaa ee degaankaa ahaa barhkood baa waxay kala duween xadiiskii ama khabarkii iyo waxa weeyaan iyo wixii saxaabida taabiciintii saxaabadii kuba taagnaaya taabiciin iyo oo xadiiskii rasuulka xadiisunbay ku daayeen ama khabar baabay kaba cabireen laakiin markuu noqdo hadal saxaabi ama ficilkii uu noqdo waxay iyagu isticmaaleen oo ay u isticmaaleen lafdigan athar oo markaa walow lafdiga luqada aharhu bicana rawaahu wa naqalahu uu yahay saa daraaddeed xadiidkii marfuuc ahaa iyo kii mawquufka ahaaba uu ku dhacayo lafdigan ne mid kastaaba waa wax laynoo soo naqliyey oo laynoo soo wariyey eh culamaaulxadiidna markaynu eegno dee qowlkooda mashhuurkii uu yahay lafdiga athar inuu shamlinayo xadiidkii marfuuc aha iyo mawquufkiiba uu shamlinayo washaharuu shumuula haadayni alathar bal markaa uu wada shamlinayo laakiin haddana fuqahadaasi iyagoo kala duwayo ayay wixii saxaabada qowlkooda iyo ficilkooda ahaana athar bay yidhaaheen aathaar waa tan lagu jamciyo wixii kalena dee waa akhbaartii ama xadiidkii bay yidhaaheen bal markaa taas baa jirta waana laakiin marka la eego sid bacdu ahlifiqi uu yidhi culimada intoodii badnayd ee muxadisiinta isticmaalkooda uu ka waasacsanya kaas oo asarka xadiiskiiba u isticmaaleen oo de bal markaa ragga hore haddaan eegnana ibnu jariir dabare oo kale kitaabkiisa tahdiib alaathaar waa kitaab kolley dee mashhuur macruufa waxa laga hayo intii uu kitaabka horta sheekhu ma dhamayn wixii uu ka dhameeyeyna lama wada hayo qaybo weliba kala daabsan ayaa laga hayaa laakiin lasoo madbuceyey malaha dee afar jusiya laga soo madbuceyey intii horta aan ka warhayo haddaan wax dambeo dee la madbuciyo aanay jirin kitaabkiisa tahdiib ulathaar waxaa asal u ah axaadiisa marfuuca mawquufaad badan iyo maqduucaad badan uu soo arooriya waxaasi waa tabacun laakiin kitaabku wuxuu ku binaysan yahay axaadiisa marfuuca haddana wuxuu ku magacaabay tahdiib alaathaar macnaa asartii xadiidkii marfuuca buu isticmaalay mushkil aathaarka wuu leeyahay ama waxa weeyaan daxaawi iyo sharxu macaani alaathaar labaduna dee kolley way ku wada jiraan labadoodani oo dee axaadiistii marfuucay baaba horeysa ama asala ta kalena way la socotaabo markaa may u isticmaalin waxan khaaska ah uma isticmaalin bal markaa waxa weeye culamaa ulxadiid toodii badnayd waxay ahayd asarku inuu wax shamlinayo xadiidkii marfuucana waa ma'suur waa wax laynoo soo waxa weeyaan wariyey waa sid marka laleeyaha aladkaaru lma'suura waa tii rasuulka ilaahi laga soo wariya markaa macnuu noqonaya wixii taabiciin iyo saxaabiya ku joogayna waa iyaguna wax laynoo soo wariyo asar waa la odhanaya laakiin fuqahada qaarkood baa taasa taasi waa waktigoodii waktigeedna haddaan eegniyo quruun dambaba waxaad moodaa isticmaal ahaan asarta in loo isticmaalo saxaabada iyo taabiciinta iyo in loo isticmaala inay badan tahayba waayo culimadii xadiidka taas weeye laakiin isticmaalka haddaan eegno im weliba qurmaha waktigeenana laakiin quruun imaka dambe oo dhan isticmaalkii laftiga athar waxaad moodaa inuu yahay uba badanya horta dee rag hore mutaqadimiin tani way kaba dhacday oo haddii fuqaha ay fog oo reer khuraasaan ay yidhaaheen shaafici meelo qaarkood isagoo risaaladiisoo kale isagoo masale kaba hadlayay ayuu kala cabiray dee daliilkeeduna waxa weeyaanba waaba dee alkitaabu wasunnatu waalaathaar xabaaro saas eeg waa kitaabkiisa risaala waa qur-aanka xadiiska iyo aathaarta markaa kala du xadiiskii aathaartii kala saarayna dee wuxuu ujeedaa dee bal markaas saxaabada wixii laynoogaba soo naqliyey buu ugaba jeedaa laakiin waxaan leenahay isticmaalku waa taa tahdiibul aathaar iyo keyrkeed baa nidhi oo dee isticmaalkoodii mashhuurka kaa weeye laakiin quruntan dambe ilaa waktiyadeedan dee san badan markay leeyihin aathaarta ay kaba cabiraan dee waxay ujeedaan un waa taabiciintii iyo saxaabadii bal in fatxulbaari oo kale ninka daalacanaya ma isticmaalayan adeegsanaya xafnu xajar wuxuu isticmaalaa markuu kitaab dhameeyo bukhaari dee axaadiista uu sharxaya kitaabku dhamaaday intaanu kitaabka kala bilaabin wax fadlaka fadlaka dee qolooyinkan xisaabta ay dhahan isugeyn uu isu wadageeyey axaadiistii oo dhan uu dib uu markaa tiradoodii u sheegay intii xadiiska soo aroortay kooda mukararka kooda mawsuulka markuu axaadiista marfuuca ayuu wuxuu raacayaa had iyo gooroo iyadna tirada uu kusoo darsadaa wa ama alaathaar aathaartana waa hadaladii saxaabe iyo taabiciin iyo lahaayeene taraajimta uu bukhaari ku soo aroorinayey ama abwaabta bilowyadeeda oo kale taas ayuu iyadana sheegaayo aathaar buu kaba cabiraayo bal markaasi dee kollay rag badanna waa waktigiisi haddii taa la isticmaalay rag badanna imaka waktiyadeena iyo quruntii naga horreysayba isticmaal iska mashhuuruu noqday in aathaarta markay leeyihiin ay u isticmaalaan un aqwaashii saxaabada iyo taabiciinta iyo taas in axaadiista marfuuca loo isticmaali laakiin bal arinku halku ka bilaabmaya sida uu ahaa waa taa hore wa bacdu ahlilfiqi ahlulfiqiga bacdigood samaahu lathar ama shadriga dambe oo wuxuu samaahu waa mawquufka damiirka baariskii waa mawquufka wuxuu ku magacaabay alathar athar buu ku magacaabay wain taqifna waxa uga jeedaa bal mawquufka markan idlaaqmo wuxuu ku dhacayaa kalaamkii saxaabiga iyo ficilkiisii taabici hadalkii mawquuf lama odrhanayo haddii la idlaaqayo laakiin haddii aan qeydno oynu raacino ciddii dee bal kalaamkan lahayd ama ficilkan lahayd iyada markaa waana isticmaaleen waana wax iska dhacaba wey oo bal matalan maxaa la odhanayaaba haddii aan idhaahno mawquufun cala zuhriyi ama saciid ama dee waxa weeyaan amsaashooda calqama aswad raggaa taabiciintii ama cid ka dambaysay mawquufun calaa malikin awsaaciyi oo kale cala alawsaaciyi cibaaro saasa ruuxii kol haddaan qaydnay waa la isticmaali karaa intaa weye waintaqif haddii aad joojisid weye oo waxa weeyaan bikayrihi waa saxaabiga cid aan ahayn markaa beeg lama odhan halkan nusqooyinka nusqo ay dhacdaa la yidhi bitaabicin halkan ay dhacday markaa waxay noqonaysaa taabicin haddaad ku joojisid oo dadkii kale aan loo isticmaalina nusqada baanay raajax yeeleen oo dee ka waasacsane waa ama saxab taabici ha noqdo ama cid ka dambaysa ha noqotee kol haddaad qeyd isticmaal aada ku joojinaysid qayid adigu qeyd oo ha idlaaqine shaksigan ku qeyd hadalkan lahaa ama ficilkan lahaa tabar markaa yadku camalak camalkaagaa fiicnaan oo wax fiican baad markaa samaynaysaa haddii kale lafsi baa ka imanayo haddaad mawquufun u tidhaahid oo dee markaa mawquuf xaalat alidlaaq waxaa loo isticmaalayay saxaabada almaqduucu maqduuci wasamid maqduuci ayaa kana mabxaskiisii halkan yahay bal markaa mawquufka iyo maqduuca iyo marfuucu intubana sifaadka matniga ayay kaba mid yihin ina sanadka la milicsan maayo xidhiir iyo xidhiir la-aan wuxun baa la eegayaa hadalkan waa matnigani cidda uu ku joogo iyo heerku gaadhsiisanyaho hadduu saxaabigii rasuulkii gaadhsiisanyana waa marfuuc hadduu taabici ku joogana waa mawquuf haddii uu taabici meel saxaabi ku joogaan ujeeda hadduu taabici ku jooga ama cid ka sokaysana waa maqduuc markaa wuxu uhi isagoo taa inoo sheegaya wasami magacow bilmaqduuci qowla taabiciyi eeg waayo kan labadii mafcuulun qowla taabiciyi taabiciga qowlkiisa waxaad ku magacowdaa iyo wa ficlahu ficilkiisa maxay ku magacow bilmaqduuci maqduuc dheh oo maqduuc ku magacow intaa weeye tacriifku uu dhammaaday khalaas oo waxa weeyaan un ninkii taabiciga ahaa wixii uu sameeyey haddii laynoo soo naqlinayo ama ficilkiisii laynoo soo naqlinayo waxaan ku magacaabaynaa maqduuc hadda eeg saxaabadii imaka waan ka soo baxnay inagu kitaab mustalaxaan joognaayo oo kitaab usuul imika halkan ma joogno jaanibkay culamaa lmustalax uga hadlaan saxaabiga aqwaashiisa iyo afcaashiisana waa xagga maxaa ay tahay dee waxa lagu magacaabaya ee jaanibkaasi qowlkani xujo ma yahay oo daliil sharciya miyuu yahay qowlka saxaabigu ama ficilkii mise maaha taasi waa masalo usuuliya oo dee kutub gaarana barhkood ay u khaas yeeleen iyo mabaaxis gaara xaggan kutubta usuulfiqigana dee qeyb adilada mustalafu fihiga ayay dee maxal weyn oo muhima ay kuba leedahay taas oo inagu markaa jaanibkaasi waadho oo iyada balsan dee xagga xujiyada iyo xujiye la-aantu waa baab kale xadiidka soo aroorintiisa xadiisnimo lagu soo arooriyaana kolley culimada intooda badanba markaan qowlkaas saxaabiga wax caarid ahayn daliil kalena aanu jirin xujuu agtooda kubayo iyadoo dee bal in xadiisyada halkii lagaga hadlayay adee bal markaa lagu soo arooriyaa ishkaal ma laha waa caadi amaa taabiciga qowlkiisa horta waa nin muslimiintii kamida hadalkii waa nin muslimiintii kamida ficilkii oo iyada xujo maaha xadiistiina anwaacdii xadiiska inoogu soo dareyno imika waxaa laynoo tirinaya almawquuf almaqduuc almarfuuc waa anwaacdii xadiidka waa noocyadii xadiidka laynoo tirinaya marka kollay tan waxa ay tahay uun iyadoonu gaar ahaantani xujo u ahayn haddana bal waxaabay iska jirta in aqwaashoodan ururinteeda la ururiyo meelihii khilaafka iyo meelihii ijmaaca ayaa iyaduna kollay aasaasba waxa u ah iyo ogaanshaheeda iyo sugitaankeeda dadka aqwaashoodii oo la ogaado oo kol qowlkan dee taabicigu wuxuu noqonayaa qowl aan khilaafo kuma taagnayn oo iyagii ay qowlkoodii muntashirkaaya iskuma waafaqeen oo masale ijmaac bay noqon oo daliil sharci ah kolla dee waxay noqonaysaa uun masale khilaaf oo kan qowl kale oo taabici kalea khilaafsan oo taasna faa'iidadeedu ay tahay dee kolleyna ama faa'iide muhima ay tahay wixii jiray khilaaf ahaa iyo aqwaashii jirtaa la ogaan haddii dee taabiciintu laba qowl oo keliya ay u kala baxaana masaladiibaa iyadna imanaysa dee bal haddii laba qowl ay jireen oo meesha laba qowlun culimadu ay u kala tegeen ixdaasu qowlin thalith qowl saddexaad oo meesha lasoo saara miyuu yahay kharqi lijmac inay labadaa qowl miyay masaladu leedaha nooc itifaaq jiray ma kharqi lijmaca mise maha iyadna taasaa meesha imanaysa umuuro muhima ayaa ku jira kitaabada aqwaashoodii laynoo soo qorayba ay kuma jira iyadoo taasba weeye oo bal markaa xaggaase laakiin sida kale dee xukumkii waa dadkii muslimiinta kamid ahaa uun aqwaashooda oo ama axad muslimiintii kamida qowlkiiyo ficilkii bal markaa maxaa lagu magacaabaya maqduuc taas baa la odhanaya bal waynoo dhanta waxay la tahay waxaan dee tacriifka ugu sii joogjoogsanaa ma jirto laqbadiina aad bay waadix u tahay laakiin arrin kaluu sheekhu inoogu daray oo wuxuu yihi wasami magacaw qowla taabiciya waficlo bilmaqduuci ku magacaw tacriifku u dhan yahay waqad ra-aa waa arkay ya arkay markaas salow ya tamaam axsanta qad ra-aa waa shardiga dee isilaaxeeni hore waqad ra-aa u arkay ibnu salaax lishaaficiyi shaafici wuxuu u arkay ama shaafici xaggiisa ka helay oo u arkay tacbiirahu shaafici tacbiirkiisa uu cabiray bihi bilmaqduuci maqduucan uu cabiray can ilmunqadici munqadic xaggii isagoo munqadic u jeeda taas buu arkay qultu waxaan idhi waxaa odhanaya ciraaqi wa cagsuhu shaafici arrinkan uu ibnu salaax inooga soo naqliyey ee uu hadalkiisa ka helay cagsigiisa waxa oo ah in maqduuc la cabiro iyadoo loo jeedo munqadic waxaa cagsigiisa isaguna ah istilaaxu lbardaciyi imaam ama bardaci ninkaa la ydhaha bardiijina waa la ydhaha bardaca iyo bardiijna ama bardiija laba magaalo malaa kala dheerayn oo wadankan adarabijaan la yidhaaho meelaheeda ugu shaysa kuba sugnaa ama kaba mid ahaa ayay yihiin markii dambe laakiin asalkiisa halkaasee baqdaad buu degay saddex boqol iyo kowdii hijraduna waa dhinto axmed ibnu haarun baa la ydhaha waa nin xaafido macruufa haddaba bardaci istilaaxiisuna shaafici kan cagsigii buu yahayoo isagu munqadic buu isagu isticmaalay isagoo ujeeda maqduuc ujeeda baydkana muxuu yihi balik waa istilaaxaadkii istilaaxna waa istilaax caamo waa istilaaxan ogaanayno ee de aynu halkii uu arrinkan inaga soo horbaxo aan ku ogaanayno o isticmaalayno istilaaxaadna waa istilaaxaad khaas ay tahay inaad iska jirto waayo haddaanad istilaaxa khaaskaa ogaanaya wax gaara ay culimada qaar u isticmaaleen qalad weyn baad ku dhacaysaayo dee istilaax khaas oo ujeedo kale ama macno kale lahaa ayaad macnihii weynaayaad haysatay unbaad ku fasiri kiibaad ku fasiri oo taasna khada iyo qalad bay noqon waa saa rafcigii khaaska iminkaan kusoo baxnay marka wuxuu leeyahay horta maqduuc iyo munqadic baa kala jira munqadic wuu inoo dambeeyaa maqduucna waa tanaan hayno maqduucu waxa weeye taabiciga hadalkiisa ama ficilkiisa taas baa maqduuc la yidhaaho ama waa sanadkii aan xidhiidhin ama sanadkii waxay ka dhaceen markaa maqduucan aynu hayno laakiin maxaa dhacay buu leeyahay shaafici baa meelo kutubtiisa kaba mid ah ayaa muxuu isticmaalay maqduuc buu isticmaalay oo xadiidkani waa maqduuc buu yihi maqduucaasna muu ahayn uma jeedin taabici hadalkii weeye waxa ujeedadiisu ahayd sanadkiisu ma xidhiidhsana oo munqadic buu markaa u jeeday sababtuna shaafici waqtigiisii istilaaxaadkani mabay sugnaan oo istiqraad ma jirin istilaaxaad bal dee raggii qeybta weyn kuba lahaa cilmigan isagaba kaba mid ah kutubtiisa ama risaalo oo kale iyo bal waxa weeye naasikii uu dejiyey iyo ikhtilaafkii mukhtalif alxadiidka iyo waxyaalahaasi haddaba bal markaa intuu isticmaalay maqduuc ayaa wuxuu u jeeday munqadic buu u jeeday shaaficun maahae cabdilqasim adabaraani iyo qolooyin kale abibakr alxumayri iyo daaraqun iyo waxyaalahan way ka wada dhaceen bal taasba weeye taasi iyadu waa mid de markaa waad ogaanaysaa mashaafici meelaha haddii aad aragto daalacaynsa kutubtiisa siyaaqaa kuu xadaynayo ku tusaye isagoo maqduuc yidhi ayaanu kan u jeedine munqadic u jeeday maxaa bardaci kaba dhacay ama axmed ibnu haaruun qultuna wuxuu yidhi isagay ziyaadisatay laakiin marka munqadica la joogo ayuu hadalkan ba ibnu salaax sheegay wuxun baanu sheegi bardiishi ama bardaci tasmiyadan unbuu soo kordhiye sheekhu sanbuu dee siyaadaadkiisa ugaba dhigaya bal marka waxa weeye laakiin waana meel dambe isagaa soo raray marka hadalkii munqadic buu isagu isticmaalay eeg maanta munqadic buu isticmaalay isagoo ujeedo maqduuc waa bardaci isagu eeg munqadic intuu isticmaalay ayaa ujeedadiisna maxay ahayd maqduuc bay ahayd oo dee kollay juz yaroo uu leeyahay oo taa uu kaba hadlay ayaa munqadic intuu yidhi ayaa waxay ujeedadiisna ayd maqduuca bal markaa waxyaalaha waa wax khaasa waad ogaanaysaa un weeye marka wuxuu yihi waqad ra-a uu arkay ibnu salaax nin shaaficiya shaafici wuxuu arkay oo macnaa hadalkiisa uu ka helay tacbiirahu tacbiirkiisa shaafici uu cabiray bihi ay bilmaqduuci maqduucan can ilmunqadic munqadic xaggio isagoo munqadic maqduuc buu yihi isagoo ujeedadiisu ay tahay munqadic qultu waxaa ihi wa cagsuhu shaafici san u isticmaalay cagsigiisa waxa ah istilaaxulbardaci bardaci istilaaxiisa oo isagu munqadic intuu isticmaalay maqduuc ujeedo wallahu subxana wa tacala aclam